magaalada muqdisho weliba laga shidikay mashruuca geedway kombalekis oo lagu hirgeliyay xarunta bangaariyada kaasan oo shidikay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ankureen gudoomiyaha bangiga brimer jibriil xasan maxamed iyo weliba uuse faahfaahiyey muhiimadda mashruuca geedway kombalekis usanley dalka isla markii waxay nagu soo dhejiyeen rejection oo diidna macnaha aan xataa maaragtay loo loo fakerin markii aan bilownay oo aan n d a-ga ugu horeynay aan rabto aan la saxiixanay kambaniga dhisaynka samaynaya hadday noqoto architectural designka ama interiorka ama everything oo sida hotelka noqonayo dhewan ilaa maalinta la furaayo inay iyaga xaggooda ka yimaado dabcan iyaga xaggooda hadduu ka yimaado qiimaha kama nogashid garan karta waxay kuu keen inaad qaadata ku qasbanta maxaa keenaya because soomaaliana kalsooni nala kuma qabo daas da problem macnaha annagii aanba kalsooni isku qabino insaanka soomaaliga markaad tidhahdo waxaana soomaali laga dhisa mawaalan tahay uu ku leeyahay ajanabiga marka waad dareemi kartaa meesha ay jiraan sidaa daraaddeed shuruudihiina laku xidhaa waxaa ka mid ahaa in dhammaan daraasaadka loo baahan yahay mashruucan hadday noqoto feasibility stadiyada kala duwan loo sameynayo viable ma yahay security wise kida wise waxyaala layaab kale waxaa ku jirta xataa feasibility stadiyadana loo diray oo kambaniyada sameynayana iyagu ay la yimaadeen inay ku jirtay xataa dadka hoteelkan degaayo cunto iyo cuna horta waddanka ma laga helaa magarad macnaha waxay ku tusaysaa waxaana la ka aaminsan yaha micnaha marka waxaan u baahanaa horta baraanka waddankan inaan dhisno inaan perceptionka negativeka ah inaan maaragtay aan aan aan aan intaananba horta shaqo qabaninba inaan dhisna ayaan u baahannahay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku hadalyanay sheegeen in dadka soomaaliya aan kuyawan iyo maalgalada fursadii oon haysadaan in lasii dhowldowladda lata dadkan imaanaya fursaday haystaan fursaday haystaan wuxuu yahay dhul dowladdu ay leedahay sidaanoo kale in la siiyay haystaan mid kale in loo sii ballaariyay haystaan macaamilka dowliga ee laga rabo oo hadday cashuur tahay hadday adeeg kale tahay in loo fududeeyo lianna hadda waxaan ku jirnaa heerkii aan soo jiidanayna dadkaan ku jirnaa laakiin soomaaliya maalina meel soo gaaray oo aanay waxaas fududayntaas aanay jirin oo aanay jirin oo standardka adduunka see looga dhaqmo maanta adduunka sida looga dhaqmo si si ka hooseysa oo xoogaa yar ka jaban inaan u dhaqanno lian dadkii saa usoo dhiirigelino maadaama mushkilada riski inuu jira ay sheeganayaan riskigaas wuxuu u baahan yahay compensation waxyaabaha mashaariicda waaweyn aada u waaweyn ee dalkaana caqabadaha ku ah ilaa maanta hortaaga waxaan ka mid ah insurance laakiin mashruucu dee aqoon iyo innovations iyo sanafsadiisa muxua shaqo iyo wax badanaa ka dhalan doona iyo aqoon badan dhalinyaro badanaa wax ku baran doonta heshiiska lagu waxaa kamid a aqoonta soomaalida maxaankuitijahaas in kor loo qaada iyo wax kale iyo masaarix kaloo badanoo ka dhalan doontay adeegyo badan wey jiraan mashruuca geedway comblekis waliba usu koobaya hotel five starre oo leh lambool idii kow qol qeybo guryaale goobo shirarka lakaga wada weliba sidoo kale goobo laka tukaamaysadaw